بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة أحد غزوة أحد cadaynteedii u baab yahay waxaan ku dhex jirnay kitaabkii saxiixulbukhaari ama aljaamicu saxiix kitaabu lmagaazi ayaan ku jirnay baabu gaswati uxud beder ayaan ka soo baxnay iyo abuu raafic dilkiisa iyo kacb ibnu اlashraf ayaan soo marnay beder iyo uxud sanad ayaa u dhaxeeyey bederna waxay dhacday bishii ramadaan sanadkii labaad ee hijiriga uxudna waxay dhacday sanadii saddexaad bishii shawaal marka sanad iyo bil qaya ayaa u dhaxeeyey sababta qaswatu uxud ay u dhacdayna waxay ahayd nimankii beder quraysh looga laayey ee toddobaatanka gaarayey toddobaatanna laga qafaalay oy lacag isku furteen ayaa abu sufyaan oo qaa'idkii quraysh ahaa wuxuu nadar ku galay in madaxiisa uunan biyo taabsiinin ilaa uu dadkaas u aaro oo uu markaa madiino kusoo duulo sidaas ayuu marka dagaalkii uxud uu u dhacay madiina marka lagu soo duulay meesha dagaalkaas uu ka dhacayna wuxuu ahaa jabal uxud agtiisa jabal uxudna madiino unbuu hadda iska iskaga dhex jiraan markaas marka kutubta waxay dhigayaan hal farsakh inuu madiine uu u jiray jabali uxud laakiin magaaladii unbaa hadda un isa yaallaa geesteeda ayb waana jabal aad u weyn waaye rasuulkana sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi uxudun jabalun yuxibunaa wanuxibuhu buurtaan uxud waa buur annagana jecel annagana aan jecelnahay ayuu yidhi nabiga sala allahu calayh waali wasalam markii nebiga uu ogaaday in weerar lagu soo yahay ayuu markaa asxaabtii la tashtay inay magaalada ku dhex dagaalamaan iyo inay bannaanka ugu baxaan nimankii dhallinyarada u badnaa ee dagaalkii beder aan ka qeyb gelin ee aad ugu kululaa dagaalka ayaa ayagu ra-yi waxay ku bixiyeen in bannaanka loo baxo oo nimanka bannaanka lagu qaabilo niman kalena waxay arkayeen in magaalada lagu dhex dagaalamo oo dadkaas waxaa ka mid ahaa cabdullahi bn ubay ninkii munaafiqa ahaa ra'yiga nebigu marka wuxuu qaatay inuu baxo uu dagaal u baxo camburbileedkiisii iyo ayuu qaatay nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu doonay marka inuu dagaalkii u baxo kadib ayay dhallinyaradii waxay ku yidhaahdeen rasuul allow inaan ku dhibnayaa laga yaabaayo sidaa rabtayeen oo marka magaaladii aan isaga dhex dagaalanno markaasuu nebigu wuxuu yidhi nebi haddii qalabka dagaalka uu xirto inuu furo uma bannaana ilaa ilaahay uu libin ama guul uu siiyo ama yacni uu dagaalamo maahane sidaasaa marka loo baxay meel dhexe markii la maraayo jeeshka nebiga uu watay kun ayay gaarayeen iyo wax yar cabdullaahi bnu ubay wuxuu la soo laabtay saddex meelooda meel ciidanka tiro u dhiganto ayuu la soo noqday ama laba meelba tiro u dhiganto ayuu soo celiyey markaa dambena nimankaas sidaasay kusoo ayuu kusoo ceshtay asxaabtii marka inta u hartay ayuu nebiga ku dagaalgalay dagaalkaas ayuu marka ka sheekeynayaa ee baabkan ayb waxaana laga qaadanada xadi yani qisada ama yani qisada uxud duruus aad u fara badan oo ibnu xajarna uu sheegay qaarkoodna ibnulqayim ayuu ka soo qaatay zaadulmacaadka xikam badan ayaa ku jiray masaa'il badan oo fiqhi ahna way leedahay masaa-isha fiqigana waxaa ka mida in lagu dhex dagaalami karo qofka yacnii haddii maslaxo loo arko bannaanka inaan loo bixin gudaha lagu dagaalami karo haddii bannaanka maslaxada ay u badan tahay iyo badbaadada muslimiintana bannaanka in lagu dagaalami karo oo arrinkaas arrin maslaxada dagaalka ku xiran inuu yahay markaa wuxuu yidhi baabu qaswati uxudin wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa waid gadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal wadkur xus id waqti gadowta aad kallahday min ahlika eelkaaga iyo gurigaaga aad ka kallahday tubawi'u adigoo dejinaayo almu'miniina mu'miniinta maqaacida makaanu fariisi fariisimo lilqitaali dagaalka dartiis aad u dejinaysay bal arrinkaa xusuuso wallaahu samiicun caliim halkaasay marka ka bilaabataa ilaa suuratu aali cimraan aakhirkeeda dagaalkaas unbaa alla uga sheekeeyey ayb wa qowlihi jalla dikruhu iyo ilaahay qowl marka aayadda waxayna tusay nebigu inuu baxay oo uu magaaladii ka baxay halkaas uxud uu tegey marka ayb wa qowlihi jalla dikruhu walaa tahinuu ha daciifinina walaa taxzanuu ha tiirina ha tiiraayoonina wa antum idinka ayaa alaclowna kuwa sarreeyo ah in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin ibnulqayim marka wuxuu yidhaha tilmaantaana lagu xiray mar walba idinkaa sarreeya maahane waa haddaad mu'miniin tihiinaa sarreynaysiin mu'miniin iyo muslimiinna labay kala tahay mu'minku waa tilmaan ammaan wadataba waa dad ictiqaadkooda ka toosan camalkii ka toosnaaday qowlkii ka toosnaaday sidaas marka mu'min kastaa muslim waaye laakiin muslim kastaa mu'min ma aha oo iimaanku wuxuu rabaa derajo hor leh iyo dadaal iyo shaqo kalau rabaa walidaalika ilaahay ballantiisa kama bixin haddii marka la arko muslim aan sarreeynin waa mu'min ma aha iimaan dhabaan jirin haddii iimaan xaqiiqo ah ou jiro ilaahay baa ballan qaadaya wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin shardigaa ku jiro shardiga haddii la helo mashruudkiina waa la helaayo haddii shardiga la waayona ba wuxuu shardiga u ahaa ma la helaayo ayb ibnulqayim sidaasuu yidhaahdaa ikaatat lahafaanka ilaa qowlihi laga gaaro waantum tanduruun ayb walaqad kuntum tamanuuna almowta min qabli an talqowhu faqad ra'aytumuuhu waantum tanduruun wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibu u baab yahay walaqad sadaqakum اllahu walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sadaqakum اllaahu ilaahay wuu idiin run sheegay wacdahu ballantiisuu idinkaga run sheegay id waqti buu idiin run sheegay taxusuunahum gaalada aada jirid goynayseen ood laynayseen yani ay tastasiluunahum qatlan tastasiluunahum aada jiridda goynayseen qatlan dilid aada ku jirid goynayseen markaasuu alla ballantiisa idinkaga dhabeeyey ayb biidnihi isaga amarkiisa aada sidaa u yeelayseen al-aaya ilaa qowlihi laga gaaro wallaahu duu fadlin cadiim wallahu duu fadlin cala almu'miniin yani aayadda marka waxaa ku jirtay ilaahay guushii waa idinkaga run sheegay laakiin markaad idinka isbedesheen guushii waa idinka tagtay id taxusuunahum biidnihi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi اlmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اddunya waminkum man yuriidu اlآakhira uma sarafakm canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallaahu duu fadlin cala almu'miniin marka intii hore ood shardiga ku taagnaydeen ilaahay waa idinku run sheegay ballanta markii idinka aad aada fashalku idinku dhacay ood ka baxdeen yacnii ood doodeen ood iskhilaafteen ood nebiga caasiseen marka haddii ilaahay gaalada wejigooda waa idinka leexiyey markaasay idinku rogaal celiyeen ilaa aada idinka isdishaan sida xadiidka ay noo imaan doonto cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi aayaddan ka hor isma lahaynuu yidhi qof saxaabada nebiga ka mida adduunyo rabo laakiin markaan aayaddan arkay minkum man yuriidu اdunyaa wa minkum man yuriidu اlaakhira qola adduunyo rabta iyo qola aakhiro rabtaba waa idinku jirtaa markaasaan ogaaday uu yidhi in dad adduunyo rabaa ay saxaabadana ka mid yihiin bay marka saxaabadii sidaas qaarkood ay noqdeen dadka kale maxaa u malaynaysaa marka intay joogaan iyaga wa qowlihi tacaalaa wa baabu macnaa qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili اllaahi amwaata ilaahay jidkiisa kuwa lagu dilay dhexdiisa ha u malaynina inay yihiin kuwa dhintay bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun waa nool yihiin ilaahay agtiisaa laga arsuqaa sifadaasna axaadiidta qaar baa sheegtay arwaaxdooda ayaa shimbiro la geliyaa cagaaran markaasay jannada daaqdaa habeenkiina waxay u hoyataa carshiga ilaahay hoostiisa ayb ayay u dulmaysaa marka noloshoodu waa nolol kala waayo adduunyaday ku nool yihiin dabcan lagama wadan oo nin dhintay adduunyadii kusoo laaban maayo ama shahiid ha ahaada ama cid kale ha noqdo ayb aayadahaasuu marka hormariyey aayadaha macaanidooda qaarkoodna axaadiidta ayuu ku keeni doonaa alimaamu albukhaari raximah اllah ayb ayb xadiidka uu ugu hormariyey nuskhada ibnu xajar uu fatxiga ku sharxay kuma yaallo nusaqa qaarna inuu ku yaallaa laga yaabaa waana xadiidna soo maray min xadiid ibni cabbaas oo qaswatu badrin lagu soo maray ayb marka ibnu xajarna wuxuu yidhi halkan in lagu celiyaa waa wahmi ayb laba sababoodba wahmiguu ku yahay sababka koowaad waxaa weeyaan dadkii bukhaariga warinaayey waaweynaa ma aynan sheegin xadiidkan halkan kuma sheegin ghaswatu badrin bay kusoo sheegeen qolo kalena nuqdada labaadna waxa ay tahay mustakhrajaadka bukhaari sida abuu nucaym iyo ismaaciili xadiidkan meeshaan kuma aynan soo saarin haddii uu jiro way ku soo saari lahaayeen way keeni lahaayeen ayb waxyaabahaasu marka ibnu xajar uu sheegay oo wuxuu yidhi waqaca fii riwaayati abilwaqti wاlasiiliyi hunaa qabla xadiidi cuqbata bni caamirin xadiidu bni cabaas ayaa ku dhacay qaala nabiyu sal l slam yowma uxud hada jibriilu aakhidun bira'si farasihi idiin yalla xadiidkaas hada jibriilu aakhidun bira'si farasihi qisadaas uxud maahayn waa beder meeshaana annaga baabu qaswati uxud baan ku jirnaa waa mukar waa mukarar marka lafdiga iyo sanadka labadaba ayb wa huwa wahmun min wajhayni axaduhumaa ana hada alxadiida taqadama bisanadihi wa matnihi fii baabi shuhuudi اlmalaa'ikati badran walihada lam yadkurhu huna abu darin walaa gayruhu min mutqini ruwaati اlbukhaariyi wala اstakhrajahu اlismaaciiliyu walaa abu nucaym ثانيهma أن المcروفa في hda الmتن يومa bdri كma تqdم lاa يومa أxd والlah المستaعاan marka xadiidkaas meeshaan muنaasib uma aha نuسkda ka tegaysaana saxsan ayb kan ku xigaan marka ka bilaabayna ayb xadiidkaasna waa ku soo maray oo bederu kugu soo maray haddaad xasuusan tihiin baabu شhuهuudi المalaaئkaةi bdrا malaaigtu inay beder xaadirtay baabkii ahaa ayaan ku soo marnay tuxfat lashraafka alxaafid almizi isaga laftirkiisa markuu sheegayo xadiidkaas wuxuu sheegay inuu bukhaari wariyey sanadkiina waa sheegay bis meel labaad iyo ma uunan ka sii hadlin ayb qال xdثna محمد بن عبدالرحيم وهuو الملqب بsاacqة qال أخبرna زكرياء بن عdي qال أخبرna بن المبارك عن xyوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أbي الخyر وهuو أبوالخyر اليزني عن cقبة بن عاmر qاaل صلىa رsuuل اللhi صلى اه عل وسلم نبgaa تukaday ayaa duceeyey عalى qتلى أxudi dadkii uxud lagu dilay ayuu u duceeyey bacda amaani siniin sideed sano kadib yani sideed sano kadib goorbay kusoo beegmay marka uxud sanadii saddexaaday dhacday sideed sano ku dar marka waa sanadkii kow iyo tobnaad waa intuusan nebiga dhimanin wax yar ka hor nebiguna wuxuu dhintay sanadii kow iyo tobnaad bisheedii wuxuu dhintay saddexaad lanna rabiicul awalow dhintay nebiga rabiicul awal waa bishii saddexaad soo qabtay muxaram safar rabiicu lawal marka sanadkaas kow iyo tobnaad yacni kow iyo tobnaad waktigaa ayuu nebiga intuu meeshii wuxuu shuhadadoodii ay ku jireen intuu tegey ayuu nebigu u duceeyey imaamu shaafici sidaasuu ku fasiray lianna shahiidka laguma tukado isaga ma lagu tukado sida caadada marka salaadan waa ducaa ayb kalmuwadici sidaabuu nabigu yeelay sidii wax sagootinaayo oo kale lilaxyaa'i dadka nool nool iyo walamwaati dadka dhintay yani dadka nool sida u sagootinayo waa la fahmi karaa ila nebigu waqtigiisaa soo dhowaaday sala allahu calayhi wasalam dadka dhintayna sidee buu u sagootinaa nebigu wuxuu u sagootinaa baa la yidhi ziyaaradii ou qubuurtooda soo ziyaaran jiray isagoo nool ayaa dhammaanayso leanna hadduu dhinto ma soo ziyaaranayo mar mar kale ayb maadaama ziyaaradoodii ay ugu dambayso ee uu dhimanayo nebiga sal l slam ayuu sagootin uga dhigayaa iyagana macnahaasuu ibnu xajar uu sheegay ayb halkaas marka faa'iido fiican uu ka bixiyey ayb oo wuxuu yidhi watawdiicu اlaxyaaءi daahirun liأnna siyaaqahu yushciru biأna dalika kana fii aakhiri xayaatihi وأma twdiic الأmwaati fayaxtamilu an yakuna الصaxaabiyu araada bidalika اnqiطaaca ziyaaratihi lilamwaat bijasadihi yani nebiga jasad ahaan inuu u yimaado oo uu ziyaarto oo u duceeyo ayaa go-ayso liannahu bacda mowtihi markuu dhinto kadib wain kaana xayan haba ahaada nebiga mid nooleh fa hiya xayaatun ukhrawiyatun noloshaa nebigu uu nool yahay waa nolol aakhiro loo nisbeeyo laa tushbihu alxayaata addunyaa nolosha adduunyada ma shabahdo haddii marka wadaad uu ku yidhaah maalan rasuulka waa nool yahay alambiyaa axyaaun fii qubuurihim baa layidhi sax waayaa leedahay laakiin noloshiaas tee waayana ma noloshii adduunyada miyaa mase waa xayaatun ukhrawiya u ahay xayaatun ukhrawiya waa ama xayaatun barsakhiya la yidhaahdaa marka isla mid maaha wixii nebigu markuu adduunyada joogay uu samayn jiray ma samaynayo hadda nebigu markuu adduunyada joogay salaada dadkuu tujin jiray jihaadka isagaa hogaami jiray labadii isqabata isagaa kala bixin jiray hadda nebigu sidaas miyuu samaynayaana maya hadaad markay tiraa waa nool yahay waa nool yahay laakiin tii adduunyada ma noola mid kaluu nool yahay annaga anan aqoonin oo la yidhaahdo xayaatun barsakhiya ayb ninkii yidhaha marka nebigu waaguu noolahay rasuul allow istaag ii duceeyaa la dhihi jiray haddana anay qabrigaan tegayaa rasuul allow ii duceey baan dhahayaa waxaa la leeyahay marka adduunyada uu joogay nolosha adduunyada iyo noloshaan isma shabahayso ayb markuu adduunyada joogay inuu duceeyo imaam noqdo cilmiga isaga ka jawaabo fadwada loo soo doonto qadaha loo soo doonto ayaa jiri jirtay laakiin markuu dhintay kadib shaqada abuubakar ahaaye haddii la dhaho marka nebigu waa noolyahay abubakar maxaa laga rabaa ma suurtagal ma noqonaysa meeshaas marka faa-iido muhiima waa oo labada nolol ku kala saarayo ibnu xajar ayb uma alaca almimbara mimbarka ayuu fuulay ayb faqaala waxa uu yidhi inii bayna aydiikum faraqun inii aniga faraqun ceelalyo ayaan ahay bayna aydiikum hortiinna ani waa idinka sii horeeyaa ceelalyaan idin ahay faradku waa qofka yacni sii baxo reerka ka sii hormaro meesha biyahale iyo waxa usii sallaxo wa ina mawcidakum ballankiinuna alxawdu waa darkayga wainii anigana la anduru ilayhi waan eegayaa hadda sidii wax eegayo kalaan ahay min maqaami haada maqaamkaygan kan ah ayaan ka eegayaa wainii aniguna la anduru waan fiirinayaa ilayhi ila alxawdi min maqaami haada booskaygan kan ah wainii aniguna lastu akhshaa calaykum korkiinna uga cabsan maayo an tushrikuu inaad ilaahay cibaadada cid kale la wadaajisaan waxa uu la hadlaya markaa saxaabada daad saxaabadai tihiin shirki idinkaga baqi maayo keyrkood waa looga baqaa laakiin saxaabada ammaantaan iskale maana keyrkood ma laha ayb laftirkeed waa soo marnay ayb walaakinii akhshaa calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa addunyaa adduunyo an tanaafasuuha inaad ku tartantaan ood markaa isku dabaashaan adduunyada idinkaga baqaya qaala waxa uu yidhi cuqbat bnu caamir fakaanad waxay ahayd aakhira nadratin fiirmatii ugu dambaysay ee nadartuha aan fiiriyey ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam aragtidii igu dambayso nebiga aan arko ayay ahayd uu yidhi taas waxay kutusahay marka fii aakhiri xayaatihi sidaan inay dhacday maxalushaahidka marka waxay tahay calaa qatla uxud nebiga dadkaa uxud ku dhintay ayuu u duceeyey markuu noolaan waa ziyaaro jiray walidaalika waxaa la sunneeyaa qofka madiino joogo ama madiino ilaahay u fududeeyo inuu tagaba masaajidka nebiga si uu usoo ziyaarto inuu markaa meelaha uu ziyaaranayo ay ka mid tahay uu kaga mid dhigo meeshaas ay uxud ka dhacday oo ay ku dhinteen toddobaatanka saxaabi ay ku duugan yihiin radia allaahu canhu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaana cubaydاllahi bnu muusa wahuwa baadaam can israa'iila can abi isxaaq can ilbara radia allahu canhu qaal shalay cubaydullaahi bnu muusa waxaan soo marnay isagoo bukhaari waasito uu uga warinayo oo cubaydullaahi iyo bukhaari qof baa u dhexeeyey maantana waxaad arkaysaa isagoo toos uga warinayo marka marna toos uga wariya marna dad waasito uga warinayo can israa'iila can abi isxaaqa can ilbaraa radia allahu canhu qaal laqiina almushrikiina ayb mushrikiintii baan la kulannay yowma-idin maalinkaas wa ajlasa annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu fariisiiyey jeyshan ciidan min arumaati kuwa yacnii waraleyda oo yani ama leebleyda ah min arumaati kuwa shiishka yaqaano ah oo yacnii wax tuuro waamara calayhim wuxuuna amiir uga dhigay cabdallaahi yacni cabdullaahi bni jubayr nin cabdullaahi bni jubayr la dhaho ayuu madax uga dhigay konton nin bay ahaayeen buurtaas fuula buu yidhi yar waa buur yar oo ilaa hadda meesha waa ku taallaa halkaas fuula buu yidhi yaan gadaal naga soo nalaga soo dharbaaxin oo dhabarjelin yaa sidaa naloogu samaynin ninkaa cabdullaahi bni jubayr buuna madax uga dhigay wa qaala waxa uu yidhi laa tabraxuu haka zuulinina meeshiina in ra'aytumuuna haddaadna aragtaan daharnaa calayhim inaan ka adkaannay falaa tabraxuu ha soo deginina meesha haka zuulinina wain ra'aytumuuhum haddaad aragtaan gaaladii daharuu calaynaa inay naga adkaadeenna falaa tuciinuuna annaga hanoo kaalmaynina ayb idinku meesha un baan idinku ogyahay falamaa laqiinaa markaan la kulannay harabuu gaaladii waa carareen oo ilaahay guusha muslimiintuu siiyey markii hore xataa ra'aytu nisaaa ilaa aan naagihii arkay yashtadidna iyagoo tallaabsanayoo boodayaan filjabali buurta ay ku tallaabsanayaan korkeeda yarfacna ay kor yeelayaan maryaha ay kor u qaadayaan can suuqihinna kubabkooda ama shanshooyinkooda ay kor uga qaadayaan maryaha anagoo ka wadaa waa kaalmaysanayaan qofku markuu rabo inuu meel fuulo ama yacnii u orab iyo uu ku jiro waa xaydxaydanaan marka maryahoodii bay kor u qaateen waa iyagoo buurtii fuulayaan qad badad xaal ay muuqatay khalaaqiluhunna jijimahooda lugaha ugu jiro fa akhaduu waxay gudagaleen yaquuluuna inay dhahayaan alhaniimata alhaniima dadkii markaa cabdullahi bni jubayr la joogay ee kontonka nin ahbaa waxay yidhahdeen war haniimada haniimada ogaada haniimada laasima aruursada haniimada ayb qaata faqaala cabdullaahi amiirkoodii cabdullaahi bnu jubayr waxa uu yidhi cahida ilaya anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa ila ballamay allaa tabraxuu inaydnan ka zuulin meeshaan fa abow way diideen toban ninaa u hartay isaga marka afartan waa iska yaacday falamaa abow markay diideen surifa wujuuhuhum wejiyadoodii waa la leexiyey awal wejiyadoodii gaaladay kusii jeeday waa soo wareegsataa fa usiibasa marka gaaladiina waa kusoo rogaal celisay wejigoodii marka gaalada waa kasoo jeestay dhabarkaa marka looga yimid fa usiiba sabcuuna qatiilan toddobaatan la dilay baa laga asiibay markaas toddobaatan nin ayaa laga asiibay laga dilay intii ay beder dileenoo kala awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum meesha ilaaha yidhi iyo aayadda kaleo in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun midluhu wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas culamada marka waxay dhaheen xikmada ku jirta maxay tahay in muslimiinta laga guulaysta ama la dhibaateeyo xikmada ku jirta maxay tahay waxay yidhaahdeen xikmada waxay tahay ku jirto qofka muslim dhowr xikmada waa ku jirtaa dadkaas dhimanayo la laaynayo ama la dhibaateynayo ilaahay dartiis loo laynayo darajaad sarsaraa ilaahay jannada uu ka gelinayo oo ilaahay wayattakhida minkum shuhadaa ilaahay wuxuu dooranaya dadka uu ka dhex dooranaya dad shuhada ah oo aakhiro wax badan uu siiyey taas waa faa-iido faa-iidada labaadna waxay tahay islaamka inuunan qof walba iska soo gelin yaa la rabaa maxaa yeele haddii mar walba ay guulaysanayaan muslimiinta nin walbaa soo gelayan mid qalad wato iyo mid dibindaabyo wato iyo mid xun iyo nin walbaa iska soo gela leanna dadka guusha iska jecel yihiin laakiin haddii aan la ogeyn guul darro maa dhici doonto guul maa dhici doonto haddaan la ogeyn iimaan qof leh unbaa marka aad gelayo ayb taas iyada laftirkeeda marka waa xikmad ayb xikmada kale waxay tahay ku jirto gaaladaas ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku sii fogeeyo cadaabka leanna maxaa yeele iyaga laftirkooda naarta waxay ku galayaan acmaal soo maaha haddii marka aynan muslimiin laynin oynan diin la dagaalamin say naarta ku galayaan marka waa inay naarta marka ninka la-iinkaa camal waa inuu samaysto oo naarta ku galo haddii marka aynan waxba dilin ma gaarayaan waxaas walahum acmaalun min duuni dalika hum lahaa caamiluun ayuu ilaahay leeyahay ilaa xikan fara badan muslimiinta in la baro ama la tuso libta iyo guusha ilaahay gacantiisa inay ku jirto ilaahay waxa gacantiisa ku jirana laguma helo ama laguma raadiyo macsi waxaa kaloo ka mida xigmada dhibka macsida iyo khilaafka uu leeyahay dadkaa markay iskhilaafeen oo qolana ay iska tagtay qolana meeshii joogsatay dhibaataa ku dhacday waxaa kaloo laga qaadanaa darsiga kale ama xigmada kale ay tahay dadka qaarkood waxay sameeyaan kuwa kaloon samaynin xataa waa loo ciqaaba leanna dhibka hadda wuxuu ku dhacay dad badan oo muslimiin ah nimankii dhibkan sameeyeyna dad yaray ahaayeen wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa mujtamacu marka inuu ishaysto ayaa la rabaa si ay uga badbaadaan cuquubo kore waxaa kaloo laga qaadanaa dagaalka waxaa lagu guulaystaa inay tahay ilaahay oo lagu xirnaado iyo dadku inay midaysnaadaan dad isnacaayo oo iyaga isdibindaabiyeynayo oo iyaga israfaadinayo oo iyaga aan israbin ma guulaysan karaan wa adiicu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin faabw falamaa abow surifa wujuuhuhum fausiiba sabcuuna qatiilan toddobaatan la dilay ayaa la asiibay ayaa laga asiibay wa ashrafa abu sufyaan abuu sufyaan wuu soo kor noqday faqaala waxa uu yidhi afi lqowmi muxamadun war qowmku muxamed muku jiraa faqaala nebigu wuxuu yidhi laa tujiibuuhu ha u jawaabinina shibdhaha faqaala afi lqowmi bnu abi quxaafa qoomka ma ku jiraa abubakr qaala laa tujiibuuhu ha u jawaabinina buu yidhi faqaala afi lqowmi bnu lkhaaab cumar bnu lkhaaab ma ku jiraa faqaala ha jawaabinu nebigu lahaa marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa fadliga abubakar iyo cumar gaalada dad kale ma sheegin leanna ayagaa leeb ku ahaa labada waxay ogyihiin meesha rasuulka hadduu joogo abubakar iyo cumarna ay joogaan ra'yi iyo khayr inuusan meeshaas ka maqnayn waa ogyihiin iyaga faqaala waxa uu yidhi cumar marka waa ishay waaye ina haaulaai kuwaani faqaala wuxuu yidhi abu sufyaan ina haaulaai qutiluu mar hadday aamusan yihiin waa la laayey buu yidhi kuwaa waa la dilay falow kaanuu axyaaan hadday kuwa nool ay yihiin la ajaabuu waa jawaabi lahaayeen falam yamlik cumaru nafsahu cumar nafsadiisa ma uunan hananin oo waa celin waayey faqaala waxa uu yidhi kadabta yaa caduwa allaahi been ayaad sheegtay cadowgii ilaahayow abqa allaahu laka ilaahay wuxuu ku baaqi yeelay maa yaxsunuka wax ku murjiyo adiga wax ku murjiyaa ilaahay kuu baaqi yeelay ogow qaala abuu sufyaan abuu sufyaan waxa uu yidhi uclu hubalu uclu saramar kor aad hubalu yaa hubalu sanab magaciisu hubalu saramaroo sarey kor aad faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi ajiibuuhu war u jawaaba bal fiiri markii horena nebigu wuxuu yidhi yaa loo jawaabi markaana ha loo jawaabi farqiga maxay tahay markaana de ilaahay xaqiisiibuu taabtay abu sufyaan xaqa ilaahayna waa ka weynyahay xaqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii hore wuxuu taagnay aawo moxamed yaa looji iska daayo yiri nebiga sal l slam markan laakiin ilaahay buu tiisii galay markaa rasuulka wuxuu leeyahay loo jawaabay marka xaqullaahi iyo xaqu rasuul inay kala weyn yihiin baa xadiidka uu tusaan oo xaqullaahi uu weyn yahay ayb lanna nebiga magaciisa hala qariya uu yidhi maalintaas laakiin ilaahay xaqiisana yaan la qarinin banaanka tawxiidka marka ra-sul amri waay marka cid kasto nebi moxamed cid ka fadli badan male makhluuq ah xaqiisii iyo xaqa alle xaqa allaa weynaaday dadka kale marka xaggay joogaan qaaluu waxay idhaahdeen maa naquulu maxaan dhahnaa qaala waxau yihi nabiga quuluu dhaha allahu aclaa waajallu ilaahay baa sarreeyo waajallu isaga ayaa weyn qaala abu sufyaan lana alcuzaa sanamka cuzo la yidhaahdaan annaga leenahay walaa cuzaa lakum idinkana ma qabtaan sanamkaas ma haysataan faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalama ajiibuuhu u jawaaba qaaluu maa naquulu maxaan dhahnaa qaala quuluu allahu mawlaana walaa mawlaa lakum annaga allaan haysanaa mawlaheenna ciriga dhul abuuray idinkuna ma haysataano ilaahay idin lama jiro qaala abu sufyaan yowmun biyowmi badrin yani haadaa kan yowmun maalin weeyaan biyowmi badrin maalinta badan u dhigmo lagu aarsado waalxarbu dagaalkuna sijaalun wadaamaysi waayo dadka ceelka markay shubaayeen wadaanta u tookaystaan dagaalkuna saasoo kale waa yuu leeyahay maalin waa raynaysaan maalinna waa idinka raynaynaa watajiduuna waxaad heli doontaan ood arki doontaan muhlatan dad si xun loo dilay oo la jeexjeexay oo la googooyey baad arki doontaan lam aamur biha aniga ma aanan amrin sareennimadiisa iyo madaxuu ciidda ka ceshanaan wuxuu leeyahay aniga waxaasoo kale dadka ma amro walam tasu-nii mana idhibayso yidhi dhil idin jarjaro laidin googooyo idhibi mayso laakiin aniga amarkeyga ma ku dhicin ogaada xadiidka marka macaanidaas badan baa ku jirta baabka tarjamada iyo xadiidkana waa isku dhaabaqaynaya waana isdaboolaya ayb ayb qala xadaثnii cabdالlahi bn mحamed whuwa اlmusnadiy qala xadaثna sufyaan can camri can jaabiri qaal isطabaxa alkhamra khamradii waxaa ku waabariistay yowma uxudin maalintii uxud naasun dad uma qutiluu shuhadaa uma qutiluu waa la dilay shuhadaaa iyagoo shuhada ah xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa khamrada taxriimkeeda uxud waa ka dembeeyey qaswat uxud baa soo ayaa horreysay khamrada marka dagaalkii uxud kadib unbaa la xarimay maxaa yeele saxaabadii qaar baa khamri caday subaxdii dagaalkii markii la aadayna waa aadeen waa dagaalameen galabtiina waxay ahaayeen shuhado ilaahay subaxiina khamri bay cabeen xaaraan muu ka aha khamriga maya xalaalay ahayd dhowl waa banaanayd ayb isada marka waxaa laga qaadanayaa taxriimu lkhamri inuu ka dambeeyey uxud dagaalkii uxud ayb qala xadaثna cabdanu qala akhbarana cabdالlahi huwa bn اlmubaarak qala akhbaranii shucbaة can sacdi bni ibrahim can abiihi ibraahiima uti qaala waxa uu yidhi utiya cabduraxmaan bnu cawf cabdiraxmaan baa loola yimid biطacaamin cunto wa kaana saa'iman wouna soomanaa faqaala waxa uu yidhi qutila muscab bnu cumayrin muscab ayaa la dilay wahuwa khayru minii isagoo iga khayr badan tawaaduq buu u leeyahay leanna cabdiraxmaan tobankii jannada loogu bishaareeyey ayagoo noolow ka mid ahaa ayb wahuwa khayru minii kufina marka ninkii calanka waday buu ahaa muscab kufina waa la kafaniyey fii burdatin go ayaa lagu karfaniyey maro in qudiya ra-suhu madaxiisa haddii la daboolo badad rijlaahu labadiisa lugood ay muuqanaysay wa in qudiya rijlaahu labadiisa lugood haddii la daboolana badaa ra-suhu madaxiisa muuqanayay wa uraahu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi waqutila xamsatu xamsana waa la dilay wahuwa khayru minii uma busita lanaa waxaa naloo fidiyey annaga min addunyaa adduunyada xaggeeda ma busita wixii naloo fidiyey annagana waa kana waa iska nimcaysanaynaa nicmaysanaynaa adduunyadii baa naloo waasiciyey ow qaala ama waxa uu yidhi ucdiinaa min addunyaa adduunyada waxaa nalaga siiyey maa ucdiinaa wuxuu nala siiyey marka hadday fiican tahay raggaasaa la sii lahaayuu ka wadaa waqad khashiinaa waxaan ka cabsannay an takuuna xasanaatuna xasanaadkeenna inay ahaato inay ahaatay cujilat lanaa in naloo soo dedejiyey waxaan ka baqayaa buu yidhi annaga ajarkeenni adduunyada in lagu siiyeyba uma jacala yabkii wuxuu gudagalay inuu oynayo xataa taraka dacaam ilaa uu cuntadii iskaga tegay xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka dadkii beder ku dhintay uusheea uxud ku dhintay ayuu tilmaamayaa muscab iyo xamza dad khayr badan inay ahaayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada cabsidooda khowfkooda haddii adduunyada loo waasiciyo ajarkoodiiyo loo hormariyey aakhiro inay waxyar helaan iyo inayna waxba helin iyo ayay ka baqi jireen waxaa kaloo laga qaadana dadka saalixiinta wan wanaagsan taariikhdooda in la akriyo faa'iidada ay leedahay leanna cabdiraxmaan binu cawf nimankii wanaagsanaayey ou yaqaanay taariikhdooda markoo xusuustay waxay ku keentay mowqif aad u daran oo yacni aad u qiimo badan oo ajar uu ku helaayo waa ooyey aakhiradiibu wuxuu ku xasuustay hawaabkii iyo aakhiro iyo sha'nigooda marka culimmadu waxay leeyihiin dadka saalixiinta taariikhahooda in la akriyaa aaday u fiican tahay ayb taraajimta dadkii wan wanaagsanaa wax badan baa ka helaysa da akriso ayb bacdi salaf baa waxay yidhaahdeen cinda dikri saalixiina tanzilu raxmatu dadka saalixiintaa marka la sheeg sheego taariikhahooda laga hadlo raxmadaa soo degaysa raxmadda marka waxay kusoo degay waxay tahay de waxaas ay samayn jireenaa la jeclaanayaa qofkii aakhiradii buu xasuusanaya adduunyadii waa ka waa agtiisa waa ku qiimo darnaanaysaa raxmad baa imaanaysa iyo sakiino markaas ayb laakiin dadka muslimiinta maanta wax daran oo waxay u kordhinayaan aan jirin adduunyadooda aan hal sumuni ama hal diinaar aan u kordhinaynin aakhiradooda iskaba dhaafe yaa taariikhdooda la baranay idaacadahan haddaad furto waxaad arkaysaa yacni intaasoo idaacadood waxay ka sheekaynayaan cayaryahan ninkaas balooniga cayaara magacaasa la yidhaahdaa heblaayou qabaa maalintaasuu dhashay buug yacni waxaasaas u socdaa waxaasuu jecel yahay xataa daqiiqadii cunugga u dhashay waa yaqaanaan dad inta joogaa yaqaanaan ilma yareer hebel isagoo cayaarta cayaaraaya yaa cunug u dhashayaa loo soo sheegay uu ku leeyahay cunuggaas waxau dhashay daqiiqadii heblaaye maxay tahay waxaas rasuulkii jacaylkiisii iyo dadkii saalixiinta iyo annaga calaaqada naga dhexaysaa intay la eg tahay marka haddii la yidhaha dadkan iyo dadkii hore saalixiinta calaaqo kama dhexayso ilaa wax yar un maahane been ma ahan toban qofoo suuqaas maraysa haddaad weydiiso su-aal basiir oo rasuulka ku tacalluqdo inta kuu sheegi karta allahu aclam ashyaa kale haddaad su-aashid waa kuu sheegi karaan dhalinyartii saas waayo odayaalkiina fadhi ku dayr waxaa laga yaabaa labaatankii sano ama soddonkii sano lasoo dhaafay nin jaga qabtay ama baarlamaan galay magaciisa waa yaqaanaa dad waxaa jira xafidsan waxaas rasuulka haddaad shay ka weydiisan allaa yacrif haddana diyaar umaaha inuu dhegaysto inta siyaasi ee jirtana korku ka haya marka dadkaas macduuriin ma noqon karaan ma noqon karaan macduuriin marka haddaan islaam dhaban nahay oo rasuulka aan jecelnahay iyo saxaabada aan jecelnahay aan baranna eega hadday dhab naga tahay hadday beendeen tahayna waa awalba yani waxba lagu dheefi maayo fawaaidaasaa marka xadiidkan ku jirta tarjamada xadiidkana markaa isku daabaqaynaya oo uxud bay kawada ka wada sheekayna tarjamadana uxud ay u guntan tahay xadiidkuna uxud baa ku jirta qaala xadaanii cabdullahi bni muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadaana sufyaan can camrin anahu samica jaabira bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal qaala rajulu lilnabiyi sal l slam ninbaa nebiga ku yidhi yowma uxud maalintii uxud ara-ayta bal ii sheeg in qutiltu haddii la idilo fa ayna ana aniga xaggeen ahaanayaa qaala waxa uu yidhi fi ljannati jannada dhexdeedaad ahaanaysaa fa alqaa wuxuu tuuray tamaraatin timiryaalo fii yadihi gacantiisa ku jiray uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay nigaa marka magaciisa maxaa la dhihi jiray bacdi bacdi culamaa waxay yidhaahdeen cumayr ibnu xamaam laakiin cumayr qisadiisa bederay ahayd ninkaana qiso kala waa qisadiisu ayb xadiidkan isagana waxaa laga fiihi dikru uxud xadiidkan waxaa lagu dhex sheegay uxud masalada labaadee xadiidkan laga qaadanayo waxay tahay qofka inuu tamaniyo ama uu jeclaysto ilaahay jidkiisa inuu ku dhinto tahluka ma aha dhimashadii la diidayna ma aha oo nebigu markuu yidhi laa yatamanayanna axadukum اlmowt midkiin yuusan geeri tamaninin muxuu ku daray laakiin lidurin nasala bihi dhibaato ku dhacday darteed yaanu u tamaninayn laakiin tan dhibaato haddaynan ahayn oo qofkii uu rabo ilaahay inuu naftiisa ka gato aakhiro meel fiican gaaro muslimiintii yacni naxariis oo u naxariisanaya khayr ou la rabo iyo waxyaabahaas hadduu markaa uu jeclaysto in ilaahay ku oofsado wax xun ma aha waxaas xadiidku saasuu tilmaamaa leanna ninkaani wuxuu yidhi haddaan dhinto xaggeen aniga gelaya meeshaas jannadii baad gelaysaa horuu dagaalka u gala qala xadaana axmed bnu yunus huwa alyarbuuciyu qala xadaana zuhayru qala xadaana alacmash can shaqiiqin can khabaab can khabaabin radia allahu canhu qaal haajarnaa maca rasuuli اllahi sal ll ly slam nabigaan la hijroonay nabtagii wajha allah annagoo ilaahay wejigiisa jerinayno raadinayno fawajaba ajrunaa cala allah ajrigeenna ilaahay ayuu xaggiisa u waajibay yani allah isu xil saaray wa minaa waxaa naga mida man madaa qof tegey ow dahaba ama tegey dhintay yani lam ya'kul isagoon cunin min ajrihi ajrigiisa shay-an waxba aan ka cunin kaana minhum dadkaa waxaa ka mid ahaa muscab ibnu cumayrin qutila yowma uxudin ayaa la dilay lam yatruk ilaa namiratan waxba kama tegin adduunyaa hal go unbuu ka tegey kunnaa idaa qadaynaa bihaa ra'sahu madaxiisa haddaan ku daboolno waxaan ahayn kharajat rijlaahu labadiisa lugoodaa soo baxaysay wa idaa quqiya bihaa rijlaahu labadiisa lugood haddii lagu daboolana kharaja ra'suhu madaxiisaa soo baxayo faqaala lana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi qaquu bihaa ra'sahu madaxiisa ku daboola wajcaluu yeela ow qaala waxau yidhi alquu rida calaa rijlayhi labadiisa lugood min alidkhiri geedka idkhirkaa ku gufeeya oo ku korka ka saarsaara wa minaa waxaa naga mida buu yidhi man aynacat lahu qolo ay markaa u bislaatay hamaratuhu mirihiisa oo u bislaaday fa huwa isagu yahdibuhaa waa iska gurana dad dad noocaasana waa lagu jireen buu yidhi dadna adduunyadii bay sii joogeen mirahoodii oo u bislaaday waa iska guranayaan waa iska cunayaan ayb hadalkan khabaab isaguna wuxuu yidhi dad baa u yimaadeen ayagoo cilmi ka doonaayo isagoo bowd dhisanayan bowd ka dumay ayuu dhisaayeen markaasuu intuu soo fadhiistay marada jilibka ku xirtay ayuu sidaa yidhi minaa man aynacat himaaruhu waxaa naga mida nin mirihiisa u bislaadeen fahuwa yahdibuhaa qolana muscab oo kala waayo ayuu yidhi isaga sidii cabdiraxmaan oo kale isagana ugu ta'afuray mowqifkaas uu soo xasuustay qaala xadaana xasaan bnu xasaan wa huwa abu caliy ayb waxaa la yidhaha xasaan bnu abi cabaadna waa la yidhaha albasriyu saduuqun yukhdi akhraja xadiidahu albukhaariyu wاnasaa'iyu wabnu maajah qaala xadaana moxamed bnu طalxa moxamed bnu طalxata bni musarifin ilyaamiyu alyami alyaamiyu ayb dhulkaan najraan iyo meelahaas waay ayb junuubka soo xo qaala xadaanaa xumayd ayay degaan dadkaan yaamiyiintan dadkaan iyo qoladaan meeshaas ay degaan qaala xadaanaa xumaydun wahuwa xumayd bn abi xumayd aلطawiil marka ninkan maxamed ibnu طalxa ibn musarif alyaami saduuqun lahu awhaam wankaruu samaacahu min abiihi lisigarihi akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslimu waabu daawuud wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu fii musnadi caliyin wabnu maajah qaala xadaanaa xumaydu can anasin radia allahu canhu laakiin bukhaari xadiidkan sanad kale ayuu kusoo wariyey ayb marka labadaa waa maqruun ahaan buu keenay ama mutaabacay shaahid ahaan ana camahu anas adeerkiis waa anas bnu nadr qaaba can bedrin beder ayuu ka maqnaaday faqaala waxa uu yidhi qibtu can wali qitaalin can wali qitaali nabiyi sal l slam nebiga dagaalkiisii uu dagaalamay kii ugu horreeyaan ka maqnaaday lain ashhadani illaahu hadduu alla ixaadirsiiyo maca nabiyi sal l slam nebiga maciisa hadduu goobjoog iga dhigo dagaal kale layarayanna allaahu alla wuu arki doonaa yacni waa muujin doonaa maa ajidu waxa aan maa ujidu waxa aan ku dadaali doono ilaahay waa muujin doonaa yacni awalba ilaahay waa arkaayey waxa uu samaynaya ninkan laakiin ama wuxuu ka wadaa le mubaalaga iyo xeel dheeraan wallee yacni ilaahay waxa aan dhigo wuu arki doonaa mubaalaguu ka wadaa ee awalba ilaahay wuu arki lahaa mar walba wax ilaahay ka qarsoon mala maa ujidu waa la dabdiyey bacd alculamaa waxay dhaheen ujidu hadda waa mudaaric ficilkeedana marka waxaa laga dhigay marka ajadda marka ajadda yujiddu in lagu keeno ma badna lama arkin ee waxaa fiicnaanayd yani luqada yacni oog saxdaa waxay tahay xooga badan maa ajuddu in la yidhaaha jadda ninkii waa ku dadaalay alamra arrinkiibuu ku dadaalay yajuddu waduma cayna mucaddaah weyn waa mucadda mudaariciisa waa la goda marka mudaacaf mucaddaa yajuddu laakiin haddii la yidhaha ujiddu waxay noqonaysaa yacni macno kala ka soo baxaayo bacd culamaana saasay dhaheen calaa kullin maa ujiddu waxaa laga wadaa maa ajuddu maa ajuddu dadaalka aan sameeyo insaan u dadaalo alla wuu arki doonaa falaqiya yowma uxudin maalintii uxud ayuu la kulmay fahuzima annaasu dadkii waa la jebiyey waa soo jabeen faqaala waxauu yidhi allaahuma inii actadiru ilayka allaahuma yaa allaahu allow allaahumma sideeda xarfunidihii baa la gooyey ciwad waxaa looga dhigay miimkaana looga dhigay marka yaadii nidihii iyo miimkii ma wada kulmayaan yaa allaahumma ma xoog badna allaahuma yaa allaahu sidaas miimkan marka yaadaas maqanu tacwiid u yahay saasoo kale faqaala waxau yidhi allaahuma yaa allahu allow inii actadiru ilayka waxaan kaaga cudur daaranayaa xaggaaga mimaa sanaca haaulaa'i kuwan waxay sameeyeen ayaan ilaahu kaaga cudur daaranayaa yacni lmuslimiin muslimiinta u jeeda muslimiinta waxay sameeyeen waa maxay waa carareen wa abra-u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa xaggaaga aan uga beri ahay mima jaa bihi lmushrikuun gaaladu waxay la yimaadeen hadalkiisa fiiris u toosan yahay ficilka muslimiinta waa ka beri noqonaa muslimiintan ka beri noqonaa ma dhihin ilaahu ficilka ay sameeyeen yaan kaaga cudur daarana buu yidhi gaaladii markuu sheegayana waxa uu yidhi bara-u isticmaalan wa abra-u ilayka mima jaa bihi lmushrikuun leanna mushrikiinta maxaa keenayna diin la dagaalanaa keenay diin la dagaalama oo laga beri noqdo ayb ayb fataqadama bisayfihi sayftiisii ayuu ku hormaray ou hore ugu socday falaqiya sacda bna mucaadin ayuu la kulmay faqaala ayna yaa sacdu sacdow xaggee inii ajidu riixa aljannati jannada carafteeda ayaan dareemayaa ayaan helayaa duuna uxudin uxud sokodeeda xaqiiqa marka inay ugu carafta waa dhici kartaa inuu ka wada yani min baabi lmajaaz inay tahay uu leeyahay jannadiiba ii soo dhowaatay oo camalkii camalkan ila sababou janno u yahay soo maa marka waxaa weeyaan min ilaaqi almusababi wairaadati min ilaaqi yani waxay noqonaysaa almusabab wairaadati sabab sabab musababkii baa la ilaaqo waa jannadii waxaa laga wadan camalkii waa waxa uu sheegayo markaa noocaas majaaz mursalo calaaqadiisa saas ayb famadaa waa tegey faqutila waa la dilay famaa curifa lama aqoonsanin xataa carafathu ukhtuhu ilaa ay walaashiis aqoonsatay bishaamatin bar ayay ku aqoonsatay ow amase bibanaanihi farihiisa foodoodaas hore ayaa walaashiis ku aqoonsatay waa la garan waayo xataa wax dhaawac ku yaal wa bihi bidcun wa amaanuuna wa bihi ay wa fiihi korkiisa waxaa ahaa bidcun waamaanuuna siddeetan iyo dhowr dhaawac min dacmatin duris waran lagu duray wa darbatin garaacid wa ramyatin yani seef lagu garaacay wa ramyatin tuuris bisahmin leeb lagu tuuray culmada waxay yidhahdeen xadiidkanna waxaa laga qaadanaa qofka inuu shiddo geli karo yani diintii darteed inuu shiddo isu geliyo waa bannaan tahay yani camal wax adag shiddada maaha yacni wax diinta aan ka mid ahayn oo ama huluwi maaha inaan ka wado in laga wado maaha shiddada waxay tahay camal sidiisa u adag oo u baahan ay ka sokayso khatar iyo dhib qofku inuu u mari karo liajli ilaahay raalligarayntiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa inqimaas mas'alatu linqimaas inqimaaska waxaa la yidhaahdaa hal nin ama koox tiraya inay cadow tiro badan u gasho ayb dadkan tahliidkay isgeliyeen ma la dhahay dadkii abu ayub alansaari isagoo dagaalka wax uga jiro nin baa safka gaalada isku tuura markaasuu la dagaalamo markaasay yidhaahdeen qaar muslimiinta ka mida haadaa alqaa nafsahu ila tahluka nafsadiisuu tahluko geliyey markaasuu yidhi fiina nasalat hadihi اlaaya aayaddan annaga lagu soo degtay waanfiquu fii sabiili اllaahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka sababtana waxay ahayd buu yidhi waxaan iska dhaafnay ku tashannay inaan iska dhaafnay jihaadka nebiga maciisa aan gelayno oo maadaama nebigii xoogaa diintu ay soo muuqatay beeraheeni aan u laabanno tahlukada waxay noqotay beerihii in loo laabto ee idinku meeshaad u qaadaysaan maaha buu ku yidhi xadiidka marka sidaasna waa culamada waa u daliishadeen oo wuxuu yihi ibnu xajar fi lxadiidi jawaazu اlأkhdi bالshidati fi اljihaadi wabadlu اlmari nafsahu fi طalb الشhahaadati wاlwafaء bاlcahdi qala xadaثna musa bnu ismaaعiil qala xadaثna ibrahim bnu sacdi qala xadaثna bnu شihaabi qala akhbaranii kharijaة bnu zayd bni haabiti anahu samca zayd bna haabiti radi اllahu canhu yaquul faqadtu waxaan waayey aayatan aayad min alaxzaabi suurat alaxzaab ka mid ah xiina markii nasakhnaa aan qoraynay almusxafa musxafka waxay noogu imaan doontaa qisadii musxafka lagu qoray kitaabu fadaa'il اlqur'aan kuntu marka aayaddaas baan waayey buu yidhi kuntu asmacu rasuula اllahi sal ll slam waxaan ahaa inaan maqli jiray nebiga yaqra'u biha isagoo akrinaayo aayad aan maqli jiray nebigu akrinaya waayey buu waa intaan musxafka la qorin oo qur-aankii uu ku kala maqnaa lafaha iyo maqaarada iyo uu ku qornaawo zayd baa loo xil saaray inuu isku soo aruuriyo aayad baan waayey buu yihi nebiga aan ka maqli jiray say ugu dadaaleen saxaabaday ku tuseen faltamasnaaha waa raadinay fawajadnaaha waxaanu ka helnay maca khusaymata bni haabitin alansaariy ninka ansaariye markhaatidiisu nebigu ou laba u la ekeysiiyey isaga markhaatidiisii wuxuu la ekeysiiyey laba nin booskooda laba nin booskooda markhaatidiisa waxaa looga lala mid dhigay laba nin markhaatidoodoo kale min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir faalxaqnaaha waxaan haleeshiinay fii suuratihaa suuraddii ay ku jirtay axzaab ah fi lmusxafi musxafka dhexdiisa ee aayaddaanna markada waxay ku soo degtaa la yidhi ama ay ka warramaya anas ibnu nadar iyo dadka la midka ah sidaasay marka uxud ayay usoo gelaysaa qaala xadaana abulwaliid wahuwa hishaam ibnu cabdilmalik alطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can cadiy bni haabitin qaala samictu cabdاllahi bna yaziida yuxadiثu can zayd bni haabitin radi allahu canhu qaal lama kharaja الnabiyu sal l slam ilaa uxudin nebiga markuu uxud u baxay rajaca naasun dad ayaa soo laabtay miman kharaja macahu dadkii la baxay ah wa kaana asxaabu الnabiyi salى اllahu alayhi walihi wasalam ayb ciidanka saddex marka loo qeybay meel bay ahayd munaafiqaas cabdullahi bn umay baa la soo laabtay wa kaana asxaabu nabiyi sal l slam nabiga asxaabtiisu waxay ahaayeen firqatayni laba kooxood yani laba koox maxay ku ahaayeen dadkaas wixii laga yeeli lahaa ra'yi ahaan laba ra'yi bay qabeen firqatun qola taquulu waxay dhahaysay nuqaatiluhum waa la dagaalamayna wa firqatun kooxna taquulu laa nuqaatiluhum lama dagaalamayna naga daaya fanazalad waxaa soo degtay famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallaahu arkasahum bimaa kasabuu war maxaa lahaantiina ahaaday munaafiqiinta sha'nigooda aada laba qolo ugaad u tihiin wallaahu arkasahum bimaa kasabuu ilaahayna uu foororiyey munaafiqiinta ilaahay munaafiqiinta maskaxdooda iyo caqligooda iyo qalbigooda ayuu dabagediyey bimaa kasabuu bisababi kasbihim waxay shaqaysteen dartiis ayuu saa u yeelay marka dad ilaahay foororiyey maxaad idinku yani isaga khilaafaysaan ood laba kooxood uga noqonaysaan wa qaala waxa uu yidhi innahaa taybatu madiina waa tayba ayaa layidhaha tanfi dunuuba dunuubta ayay tirtiraysaa kamaa tanfi nnaaru khabata alfida dabka sida uu u baabi'iyo fidada wasakdeeda dahabkay fidada marka la rabo in la dhalaaliyo oo inta wasakdaa laga saaro dabaa la geliyaa ayb riwaayadan marka tanfi addunuub bay leedahay riwaayo kalena tanfi rijaal madiina marka dadka xunxunee munaafiqiinta waa iska erinaysaa sharcu ku dhex sheegay tanfi lkhabat iyadana waa ku timid lafdigaas ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan id hama طaa'ifataani id waqti xus idkur xus id waqti hamad ay hamisay daa'ifataani laba kooxood oo minkum idinka idinka mida an tafshalaa inay yani fulayoobaan oo ay yani ka baxaan dagaalka wallaahu allana weliyuhumaa weligooda uu yahay sidaasay hamiyeen laakiin ilaahay markii dambe waa sugay dagaalkii banuu xaarifa iyo banuu salima ayuu dhihi doonaa qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf can ibni cuyaynata can camrin wahuwa camr bnu diinaar can jaabirin radia allahu canhu qaal nasalat hadihi alaayatu fiina aayaddan annagay nagu soo degtay id hama طaa'ifataani minkum an tafshala bani salima wa bani xaarita ayay kusoo degtay labadaa qolo markal labadaa qolo waxay ku dhowaadeen iyaguna inay ka baxaan dagaalka oo ay nimankaas baxay raacaan laakiin ilaahay baa markii dambe sugay oo weli u noqday waa sugnaadeen marka jaabir marka qoladaa reer bani salimo ayuu ka dhashay isaga ayb salami ayuu ahaa jaabir qabiilada magaceeda waxaa la yidhaha banuu salima laamka hoos dhiganya marka qof loo nisbaynaayona assalamiyu ayaa la leeya laamka waa la kor dhiga ayb mararka qaar marka nisbada waxba isku bedbedeli karo assalamiyu wamaa uxibu jaabir waxaa yidhi ma jecli annahaa aayaddaani lam tanzil inaynan soo degi lahayn hadda ka hor inaynan soo degin ma jecli buu bal yani inay soo degtaanba jecelaha aan aada u jecelaha wallahu yaquulu alla wuxuu dhahayaa wallahu waliyuhuma yani aayadda dhinacna labadan qolo xoogaa waxaad moodaa naqsi naqsi iyo nuqsaan inay ku sheegayso dhinacna aayadda ammaana ugaga sugan oo hamigaas ay ku hamiyeen inay nabiga ka haraan ceeb u ah laakiin ammaantuna xaggay ku jirtaa wallahu waliyuhuma ninkii mar la yidhi ilaahay baa weli u ah waa mu'min dhaba soo maha ila ilaahay wuxuu le inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu alla marka wuxuu weli u yahay muminiinta allahu waliyu aladiina aamanuu alla muminiinta ayuu weli u yahay marka wallahu weliyuhuma ammaantaas ku jirta darteed ayaanba aayaddan inay soo degto aan u jeclahay buu leeyahay oo inaynan soo degin aanan u jeclayn qال xdثna qتyبة qال xdثna سفyاn عن cمr عن jاaبir qاal qاla lii رasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم hal نakaxta ya jاabir jاabiroo ma guursatay qultu نacam haa qaala maada maxaad guursatay abikran am hayiban gabar mase garoor qultu laa bal hayiban garoor baan guursaday qaala faanaa jaariyatan gabar maxaa u guursan weyse tulaacibuka kula ciyaarto qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow ina abii qutila yowma uxud aabbahay maalintii uxud baa la dilay wa taraka tisca banaatin sagaal gabdhooduu ka tegey bacdu riwaayadna waxay leedahay lix gabdhooduu ka tegey see loo jamcina marka sagaal uu ka tegey saddex nimanay nimanay lahaayeen marka oo hadda in la xanaaneeyo uma baahnayn wa taraka tisca banaatin kunna lii tisca akhawaatin kunna lii waxay ii ahaanayaan oo ii ahaayeen tisca akhawaatin sagaal gabdhooda walaale walaalahay ah fakarihtu waxaan nacay an ajmaca ilayhinna inaan u keeno an ajmaca inaan yacni ururiyo ilayhinna xaggooda inaan ku soo ururiyo jaariyatan gabar yar kharqaa'a oo aan tajrubo iyo waayo aragnimo aan lahayn kharqaa waxaa leedaha qof naag markay tahayna saas kharqaa nin markuu yahayna waa akhraq waa afcal iyo faclaa afcalu iyo faclaa-u qofka marka akhraq ah waxaa la yidhaha qofkaan waxba samaysan aqoonin oo iska doqonka ah ayb marka gabar yar oon tajrubo iyo waayo aragnimo lahayn inaan u keeno ayaan nacay midlahunna oo iyagoo kale ah walaakin imra'atan walaakin imra'atan walaakin aradtu waxaan doonay imra'atan haweeney tamshuduhunna u shallayso gabdhahaas wa taquumu calayhinna u istaagto shu-uuntooda qaala nebigu wuxuu yidhi asabta waa asibtay buu yidhi qaala xadaanii axmed bnu abi surayj qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu muusa waa kan isagoo waasida uga warinaya haddana ayb qaala xadaanaa shaybanu wa shaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwi ayb can firaasin can الshacbiy qaala xadaanii jaabirun jaabir bnu cabdillaahi radi allahu canhuma ana abaahu istushhida yowma uxud aabihii maalintii uxud ayuu shahiiday wa taraka calayhi daynan dayn ayuu korkiisa ka tegey yacni dayn lagu leeyahay ayuu ka dhintay wa taraka sita banaatin lix gabdhood ayuu ka tegey lix markaan waxaa laga wadaa yani saddexda kale maxaa loo sheegaya saddexda kale de gabdho maahayn waa la qabay falamaa xadara markuu yimid jizaazu nakli timirta gurideeda goosashadeeda markay timid qaala waxau yidhi ataytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan u imid faqultu waxaan idhi qad calimta waad og tahay waad ogaatay ana waalidii aabbahay qad istushhida yowma uxud inuu uxud ku dhintay wa taraka daynan kaiiran dayn badanna uu ka tegey wa innii uxibu waxaan jecelahay an yaraaka alguramaau dadka daynta aabbahay kula inay ku arkaan oo bal daynta ay wax naga dhaafaan fa qaala waxau yidhi idhab tag fabaydir tub kulla tamrin timir kasto calaa naaxiyatin dhinac tub timirtii marka tub oo qayb walbaaba dhinac ku tub dhig fafacaltu sidaa baan yeelay uma dacowtuhu waan u yeeray falamaa nadaruu ilayhi markay fiiriyeen ay arkeen kaannamaa waxaadba moodaa uqruu bii in laygu soo diray dadkii in laygu kiciyey baadba moodaa laygu soo diray tilka saaca saacaddaas nin walbaa wixiisii oo waxba ka dhinayn ayuu rabaa falamaa ra'aa markuu arkay maa yasnacuuna waxay samaynayaan adaafa xawla acdamihaa baybaran tii ugu tub wey tubtii ugu weyneyd goobtii ugu weyneyd ayuu nebiga ku wareegsaday alaaa maraatin saddex jeer uma jalasa calayhi waa agteedii fadhiistay uma qaala idcu lii asxaabaka dadkii daynta kugula asxaabtaada iigu yeer famaa zaala kama tegin yakiilu lahum inuu u beegaayo xataa adda allaahu ilaa alla uu guday can waalidii waalidkay amaanatahu amaanadiisii uu ka guday wa ana aniguna arbaa waxaan raalli ku raalli garnaa waxaan raalli ku ahaa oo aan ku raallinimo badnaa aan ku raalli ahaa an yu-addiya allaahu alla inuu gudo amaanata waalidii waalidkay ammaanadiisa walaa arjica aanan ugu laabanin ilaa akhawaatii walaalahay bitamratin hal timir xataa haddiiba aabbahay deynta ka gudmayso walaalahay inaanan waxba ula laabanin hal timira xataa aanan ula laabanin ayaan jeclaay oo aabbahay deynta ay ka gudanto ayaan ku raallinimo badnaa fasallama allaahu alla waa nabadgeliyey albayaadira kullahaa timirtii la tubay tuba yacni tubyaashii ilaahay waa nabadgeliyey xataa inii anduru waxaan eegaayey oon fiirinayey ila albayder aladii kaana calayhi nabiyu sal l slam tubtii nebiga agteeda uu joogay kaannahaa waxaadba moodaa lam tanqus inaynan nuqsaamin tamratan timir inaynan nuqsaamin nin waaxidatan mid ah xadiidka qaybtan mucjizada ku saabsan calaamaatu nubuwa lagu soo maray macalmushaahidka istushhida abi qad istushhida yowma uxudintaas وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على